axmed maxamed islaan axmed madoobe oo shirkii kismaayo loogu doortay madaxweynaha maamulka jubbaland sidoo kalena ka mid a dhowr madaxweyne oo kismaayo ku wada sugan oo isla maamulkaasi jubbooyinka sheegtay in loo doortay ayaa isagu sheegay inuu soo dhoweynayo urmurtiyeedka ka soo baxay madaxda ururka igaad ee ku baaqiyay in dowladda soomaaliya ay u qabato dhinacyada jubbooyinka shir dib u heshiisiineed oo maamul ku meel gaara lagu dhisayo axmed madoobe ayaa sheegay in shirka la qaban doono oo keliya uu noqon doono mid u dhexeeya iyaga iyo dowladda soomaaliya sidoo kalena aanu marnaba ogolaan doonin in maamul cusub loo dhiso jubbooyinka mar haddii sida uu sheegay uu maamul u dhisan yahay gobolladaasi axmed madoobe ayaa sheegay in shirka lagu dhammaystiri doono maamulkii ay iyagu horey u dhiseen ee jubbooyinka wuxuuna dhinaca kale dowladda ku eedeeyey inay mas-uul ka tahay maamulada badan ee lagaga dhawaaqay magaalada kismaayo khadka taleefonka iyo kismaayo ayaan kula xiriiray axmed madoobe waxaanan weydiiyey bal aragtidiisa ku saabsan warmurtiyeedkii ka soo baxay madaxda igad guud ahaan waan helen aan filayaa warmurtiyeedkii ka soo baxay waana soo dhaweynayna waxaa laakiin yaallo waxay ahayd in shir la qabto oo dawladda soomaaliya iyo ay ka wada hadlayaan la isugu keeno maamulkii ka jiray deegaanka waxaan rabaa inaan kuu sheego horta shirka masiis waxay ahayd jubbaland marka hore maamul baa ka dhisan dadweynaha ay doorteena dhiseen dawladdana markii hore waanu ugu baaqaynay waxaanu ugu baaqaynay dawladda lafteeda markii hore inay shirka iyadu timaado ay meelgaraysay ka mid noqotay iyada hogaaminta iska leedahay wax iska bedelay ma jiraan anagu darasayskii aanu wadnay meel buu marayaa waxaan rajeynaynaa dawladduna inay la timaado dhamaystirka wixii tale ay kala gudboon inay
waa tahay laakiin mudane axmed sidaad aduu hadalka u dhigayso iyo warmurtiyeedka sida ku qorani way kala duwan yihiin warmurtiyeedka waxaa ku qoran in madaxda igad ay ku heshiiyeen in dowladdu ay shir u qabato dhinacyada gobolka gobollada jubbooyinka marka waan isu haynaa dawladdu inay dawladda iyo stakeholderska marka ereyga la cabirayo waa dawladda iyo maamulka jubbaland ee dhisan macnihii cid ma jirto adraaf kale iyo dad hadda loo ururinay annaga fahmigaan ka qaadanay waa midkaas sababta waxaan dad baa dhistay dad baa soo samaystay dad baa broseeskaa soo mariyey meel buu marayaa dawladda doorkeedii baa ka maqnayd isaga iyadaa la rabaa doorkeeda qaadato dhamaystir waa tahay marka adigu waxaad u fasiranaysaa dhinacyada in aad leedihiin meesha dhinac ma jiree waa anagoo jubbaland oo anigu aan madaxweyne ahay iyo dowladda ayaa ishor fadhiisanaya ma sidaasaad adigu qodobkii dhammaa iyo warmurtiyeedkii igada ay soo saareen oo dabcan macna ahaan halkaasaan u socon adigu ma sidaasaad u fasiraysaa ha waxaan u fasiranaynaa inay tahay dowladda federaalka iyo maamulka maamul goboleedka jubbaland inay ka wada hadlayaanoo la isugu imanayo igadna ay jirkaas ay kolka kala soconayso wixii dhammaystirana la samaynaya waa intaas waa tahay marka waad ka qayb gelaysaan oo shirka waad tegaysaan shirkaasna dowladda hormuud ka noqonaysa maamul kumeel gaarana lasoo dhisaya marka diyaar ma u tihinba matalan haddii hadalkaaga aan qaato in adiga oo qayba iyo dhinacyadii kaleo dowladda oo qayba in maamul kumeel gaara la dhiso oo waxaan iminka aad kulligiin wadaan laga takhalluso aduu dhinacaaga diyaar ma u tahay maya taas de waxaan anu leeyahay maaha waxa weeyaan dhamaystir baa laga hadlayaa iyo maamulka dhamaystirkiisa ma jirto masale la yidhaahdo wixii waa laga wada tegayaayo maamul baa hadda lasoo magacaabayayo lasoo dhisayaa meesha kuma jirto wuu dhisan yahay waxa laga hadlayaa waa dhamaystir maaha fahmiga qofba inuu dhinac usii jiida ma aha waa tahay lakiin markaa taas meesha la isugu ilan iyo cidda dhexdhexaadka ka noqonaysa ee arbitrationka qaadanaysa iyo waxaas ba wax xilligeeda laga hadlay lakin waxaan rabaa inaan kuu sheego maamulkan jubbaland wuu dhismay meel buu marayaa dawladda rarankeedii baa ka maqnayd waan ku faraxsanahay inay iga dawladda la sheergaraysay inay barnaamijkii kusoo noqoto ay yeelato hogaaminteeda dhamaystirkaa ka qayb qaadato waxaan malaynayaa intaa ka badan meesha kuma jirto waa tahay mudane axmed hawshan maamulka adiga laguu magacaabay muddona waad soo wadeen ciidamadii kenyana waad la soo gasheen magaalada kismaayo waxaanad sheegteen in maamulkiina igad ay dabada ka riixayso ay taageersan tahay laakiin warmurtiyeedkan iyo heshiiskan madaxda igad ay xalay gaareen waxaa muuqanaysaa in igad aysan idinka idin taageersanayn wakhtigan oo dhinacyada magaalada ka jira ay idinku tilmaantay idinna farayso idinku idinku boorinaysa inaad xamar tagtaan siday arrintaasi kula muuqataa horta waxaan igadna ma laha cid kalena ma laha dawladda waxa iskale wax dhisanaya waa shacabka waxa uu dastuurka siinayaana waa shacabka shacabkaana iskale dawladda ha usoo dhista xataa kuma taalo dastuurka dadkii baana samaysay shirka igad ha bilowda laakiin dhamaystirkiisa soomaalida iska lahay dadka shacabka ee deegaanka iska laha iyagaa dhamaystirtay iyagaana iska leh meeshaan cidina cid waxba uma yeelinayso dawladda roolkeed ku lahayd muxuu ahaa inay hogaamiso shirka iyadu waxay ilaa haddana waan kusoo dhaweynayna wax intaa dhaafsisanoo meesha ku jiraay aslan ma jiro waa tahay igad madaxdoodu waxay walaaca ka muujiyeen sida warmurtiyeedka ku qoran xaaladda kismaayo oo ay iyagu codsanayaan bal in deganaan la muujiyo oy dhinacyadu xakamayn muujiyaan haddii kale ay dhici karto in ay taasi halis gelin karto nabadda magaalada ka jirta iyo dagaalka ka dhanka al-shabaab marka dabcan igad hadalka meesha ay u dhigayaan waa dareemaysaa soo maaha ha waan dareemayaa sababtoo de xaaladda magaalada ka jirta iyo amni darrada waxa keena kulligeed ninety percent wixii dhibaatada ka timaada xamar baa mas-uulka dawladdaa mas-uulka laba boqoloo goor baan la hadalay ma garan karen macnaha xataa ujeedaan dawladdu waxay ilaa hadda kari laadahay dariiqa saxa inay isticmaasho oo dadkeeda waxa ay rabaan iyo horumarkeeda ay ku waxayso marka mudane axmed madoobe adigu markaa marka la eego dhinacaaga dowladdii baad iminka leedahay iyadaa waxaa ka mas-uula iyadaa waxaana gabtay maxaa ku jaban in dowladdaad hoos timaado oo dadaalka dowladda iyo hormuudnimadeeda iyo sida iyadu waxu rabto aad u ogolaato si markaasi meesha ay u noqoto meesha dhinacyadu ay isku wada qanacsan yihiin hal habeen maana diiday dawladda hogaaminteeda wadaa waalid bay noo tahay waalidku isagaa wuxuu mudaya inuu dadkiisa kasbada waxay dawladda waan soo dhaweyneynaa labaatan goor baan ugu baaqnay waa dawladda waan daba ordana iyadaa naga cararaysa magaalada waxaa ku sugan bare hiiraale oo isaguna sheegay in maamulka jubbaland isna madaxweyne loo doortay adiguna magaaladaad ku wada sugantihiin marka bal waxaad ii sheegtaa aragtidaada adigu magaalada kismaayo ad ogtihiin in aad ku joogtaan ciidamada kenya awoodeeda oo ururkii shabaab uu bannaanka joogo in labadiinnii aad ciidamadii intaad kala qaybsataan iyo deegaanada dadkii deganaa aad labadiinaba madaxweyne sheegataan bal dareenkaaga adigu axmed ahaan ii cabir siday arrintaasi kula muuqataa horta walaala mahadsan horta barra waa muwaadin soomaaliyeed oo magaalada jooga waa lay doortay iyo meel baa la ii magacaabayna taas waxaan u malaynayaa dee caalamkaa la weydiinayaa shirkaan intuu socday baa la ogaa waxaa lagu dhintay baa la ogaa laba boqoloo dhintay keligii maaha rag kalaa sheegtay madaxweynimo loo doortay dabiicda gurigiisa wax doona uu ka sheegan karaa ciidan qaybsanna ma jiraan ciidamadii soomaaliyeed ee soo dagaalamay ee waddanka ka way joogaan oo sideediibay u joogaan ma jirto masaladaasi masaladaas dawladdaa iskale iyadaa keentay iyadaa buunbuuninaysa waa gartay magaalada waxaa igu maqaalaa inay joogaan xildhibaano dowladda ka socda oo wafdi dowladda ay soo dirtaya iyo weliba taliyayaal ciidamaa la ii sheegaya haddii baad leedahay dowladda wax kasta waanu u dhagar dhaacinaynaa oo diyaar baanu nahay iyaga ma la hadashay ma la kulantay dhinaciinna waxaa la sheegaya inaydaan arkin oo aydan la kulmin maanta baan la kulanay maantaan la kulannay shalay baan la kulanay dad baan u diray waa lala kulmay igad baa shir fadhiday waxbaa la soo saarayay maanta hadda wasiiraha jira way imanayna dhanna way noqdeen baa layihi war magaalada kismaayo maamulkii dawladda o dhan kismaayo noqdo marka dawladda o dhan kulligaada meesha isugu dareeganayso waanu u yeelnay waan soo dhaweynaynaa waxaan waanu aqbalay si walbaanu yeelnay waftiga waan la kulmaynaa cid walba waan arkaynaa waan la kulanay iyaga waxa laga ordaya la boogaya maxay tahay ugu dambayntii marka haddii aan arrintan xal laga gaarin axmedow waad la socotaa magaaladu inay xasaasiya tahay soomaaliduna ay isha ku wada hayso ururkii al-shabaab eed ka xorayseenna uu magaalada afaafkeeda joogo marka maxay adiga xal ahaan kuula muuqataa sidee arrintan lagu xallin karaa adiga iyo bare hiilaale iyo dhinacyada magaalada jooga intaad isku timaadaan arrintan xal uga gaari kartaan adigoon dowladda iyo dhinaca ka fogba ku eedayn intiina gudaha joogta sidaad arrintan xal uga gaari kartaan diyaar muuta inaad barre la hadashid waxa yaalla horta waa anagiyo dawladda waxa wada hadlayna waxay wax ka dhexeeyaanna waa anagiyo dawladda dawladdana hogaaminteeda waana ogolla cid kaleo meesha wax ka jirtay dhibkaloo yaallaana ma jiro waxay la tahay marka meel kaloo hadda lasii laalaacana ma jirto arrintii inay intaa ku dhan tahay xalkeeduna waxay la tahay shalalna waan la dagaalamaynaa systemkuna wuu shaqaynayaa dawladuhuna markhaatibay ka noqonaya waana loo imanaya waana laga wada hadlaya dowladda waxaan isku qabanana sharciyad meel lagu noqday leedahay dastuur baa lagaga wada kaasi waxau ahaa axmed maxamed salaan axmed madoobe oo shirkii kismaayo loogu doortay madaxweynaha maamulka jubbaland oo isagoo ku sugan magaalada kismaayo khadka telefonka iigu waramayey